waxaa xaalad adag oo dhanka nolosha ah laga soo sheegaya tuulada jarjilbo sayd oo ah deegaan hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan tuulada waxaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto xaalado dhanka nolosha ah oo haysata dadka halkaasi ku dhaqan deegaankan oo ay dadka ku dhaqan sheegeen in uu dhisan yahay labaatan sano ah ayaa ilaa iyo iminka lahayn waxyaabo asaasiga u ah nolosha bani aadamka sida ceelbiyood goobo waxbarasho iyo xitaa caafimaadka in ka badan laba boqol qoys oo hadda halkaasi ku nool ayaa wajahaya biyo la-aan isbitaal la-aan iyo xaalado kale oo adag mid ka mid ah dadka shacabka ah ee halkaasi ku dhaqan ayaa ka waramay dhibaatada haysata mandiqadooda
deegaanka farjilbiseed meeshaan farjilbisa la yiraa waxay kala bartaa degmada beledweyne iyo degma matabaan waxay dhisan tahay ilaa laba kun iyo afartii hadda tahay laba kun labaatan iyo afartii ilaa intaas way deganeed way joogtay dad badanaase degan ilaa laba boqol iyo konton qoys meeshaan wax waxbarashaa waxay ka leedahay dugsi qur-aan waxaa dawlaku dacelbiyooda male waxaa dawla kuu diidin rug caafimaada male waxaa dawla kuu diidin iskuula male intaas oo ma hayso tuulo waxaa noogu dhow loo qaado beledweyne iyo tuulo kaloo la dhaho beergadiid
guud ahaan gobolka hiiraan ayaa xaalad taasi la mid ah wajahaya gaar ahaan deegaanada ay joogaan shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya beledweyne oo ah xarunta gobolka ayaa gudaheeda wajahaysa xaalado adag oo dhanka nolosha iyo amniga